أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى نكمل تأملاتنا في سورة الحجرات وفي درسنا هذا سنتأمل في قول الله سبحانه وتعالى waxaan sii dhammaystiraynaa ta'amulaadka aan ku samaynaynay suurat alxujuraat darsigan waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قال الطبري رحمه الله imaamu dabari raximahullah wuxuu yidhi allah wuxuu ku leeyahay nebigiisa muxamed sala allahu calayhi wasalam waxay reer baadiyaashan kugu madna sheeganayaan maxamedow inay islaameen ee waxaad ku tidhaahdaa ha iigu madna sheeganina islaamnimadiinna alle ayaaba idinku madna sheeganaya inuu idinku hanuuniyey iimaanka oo uu idin waafajiyey inaad alle iyo rasuulkiisa rumayseen waaba haddii ay dhab idinka tahay hadalkiinna ah iimaanka marka allaah ayaaba idinku madna sheeganaya inuu idin waafajiyey hanuunka ee ha igu gallad sheeganina islaamnimadiina ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay alle wuxuu yidhi waxay kugu madna sheeganayaan inay islaameen yacnii waxaa loola jeedaa dadkii acraabta ahaa ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu madna sheegtay inay islaameen oo ay isaga raaceen una hiiliyeen marka alle wuxuu leeyahay waxba ha madna sheeganina waxtarka islaamnimada idinka unbaa dheefsanaya ama alle ayayba galladi u sugnaatay oo idin haleeshiiyey iimaanka haddiiba ay dhab idinka tahay sheegashadiinna aayaddan waxay inkiraysaa kuwa ku madna sheegta islaamnimadooda iyo daacada ay siiyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam sababtuna waxay tahay waxay ku madna sheeganayaan arrin aanay iyagu gacanta ku haynin oo aanay wax fadli ah ku lahayn oo aan ka ahayn inuu yahay fadliga allah subxaanahu wa tacaala oo waa alle cidda ku waafajisay iimaanka marka marnaba ma habboona in qofka muslimka ah haddii uu alle waafajiyey mid ka mida daacaadka uu alle ugu madna sheegto daacadaas maxaa yeelay isagu waxba ma samayn karin haddii aanu alle waafajin lahayn marka ma wanaagsano qofka muslimka ah haddii uu alle waafajiyo daaco ka mida daacaadka inuu dhaho wallaahi waxaas iyo waxaas ayaan sameeyaa meel hebel ayaan ka dhacay jihaadkan iyo cibaadadan waxaan ku jiraa wakhti dheer iyo wixii la mid ah marka uu saas leeyahay yuu ku madna sheeganayaa ma allihii waafajiyey daacadan maadaama uu allaah yahay cidda addoonka waafajisa daacada waxaa waajib ku ah qofka inuusan u arkin inuu ka sarreeyo walaalihiisa ama uu ka fadli badan yahay haddii aanu alle ahaan lahayn ma awoodi lahayn inuu cibaadadaas sameeyo marka waxaa laga doonayaa inuu isdhuldhigo oo uu alle uga mahadiyo fadligaas wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa dhacay in saxaabiga sacad ibnu abi waqaas radiallaahu canhu uu isku arkay inuu ka fadli badan yahay mu'miniinta markaas buu nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi ma waxaa la idinkugu hilinayaa oo la idinku arsaaqayaa ilaa ducafadiina mooye annisaa'i wuxuu wariyaa siyaado uu leeyahay xadiidka oo ah ma waxaa la idinkugu hilinayaa oo la idinku arsaaqayaa ilaa soonka salaadda iyo ducada kuwiina taagta daran mooye anaguna waxaa habboon haddii uu allaahna waafajiyey cibaadada jihaadka dacwada cilmiga sharciga iyo daaco weliba inaan isku arkin inaan ka fadli badannahay walaalaheenna muslimiinta bal waa inaan isdhuldhignaa oo aan garabka u raaricinaa oo aan ugu yeernaa waxa uu allena waafajiyey sidaas ayaan ku noqonaynaa kuwa ku shukriyey nicmada uu alle u galay almuhallab wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadalka uu ku yidhi sacad wuxuu ahaa mid uu ku dhiiragelinayey tawaaduca iyo in kibirka iyo isqaadqaadka looga fogeeyo quluubta mu'miniinta qofkii marka mujaahid ah ama kaalin ku leh cilmiga iyo dacwada allaah oo waqti ku jiray cibaadaadkaas waa inuu alle uga mahadceliyaa cibaadaadkaas oo aanu cidna ugu madna sheeganin inuu ka soo horreeyey sabqina ku leeyahay daacaadkan waana inuusan saabiqadiisa ka sheegin fadhi weliba isagoo naftiisa dadka baraya uuna sheegaya shaqooyinka uu hortood qabtay oo uusan ku doodin gara fadligayga isii xaqayga yacnii dadka qaar baa waxay dhahaan anigu waxaas iyo waxaas ayaan soo sameeyey shaqadan waxaa ku jira intaasoo sano ee i garo fadligayga oo isii makaanada aan mudanahay hadallada noocaas ah ma ahan wax wanaagsan qofka wax la mida waxaasi ay ka dhaceen waxaa wanaagsan inuu dib isugu laabto oo uu u cabsado camalkiisa hana ka digtoonaada in daacaadkaas uu ku raadsado keliya inay dadku ka sheekeeyaan wuxuu rabo ay siiyaan oo la ixtiraamo majaalistana lagu hormariyo keliya had iyo goor hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam aan maanka ku hayno si aan u cusboonaysiinno niyadda oo aan alle khaalis uga dhigno acmaasheenna nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka ugu horreeya ee la xukumo maalinta qiyaamaha waxaa ku jira nin shahiiday markaas baa la qirsiinayaa nicmadii uu alle u galay isaguna wuu ka garaabayaa markaas baa la leeyahay maxaad ku soo samaysay nicmadii aan kuu galay markaas buu leeyahay dartaada ayaan allow u soo dagaalamay ilaa aan ka soo shahiido markaas baa lagu leeyahay been ayaad sheegtay waxaad u soo dagaalantay in lagu yidhaahdo hebel waa geesi waana lagu soo yidhi kadib waxaa la amrayaa in naarta lagu tuuro waxaa kaloo la keenayaa nin qur-aanka soo bartay dadkana baray markaas ayaa nicamtii loo galay la qirsiinayaa isaguna wuu ka garaabayaa markaas baa lagu leeyahay oo waayahi maxaad ku samaysay markaas buu leeyahay dartaada ayaan u bartay qur-aanka dadkana u baray markaas baa lagu odhanayaa been ayaad sheegtay waxaad u baratay in lagu yidhaahdo hebel waa caalim waana lagu soo yidhi kadib waxaa la farayaa in naarta wejiweji loogu tuuro waxaa kaloo la keenayaa nin alle uu u waasiciyey hantida markaas ayaa la qirsiinayaa nicamtii loo galay isaguna wuu ka garaabayaa kadib waxaa la leeyahay maxaad u samaysay wuxuu leeyahay ma jirto waddo aad jeceshahay in wax lagu bixiyo ilaa waan ku bixiyey hantidayda waxaa lagu leeyahay been ayaad sheegtay waxaadna sidaasi u samaysay in lagu yidhaahdo hebel waa deeqsi waana lagu soo yidhi kadibna waxaa la amrayaa in naarta wejiweji loogu tuuro waana lagu tuurayaa walciyaadu bilaah acmaashan uu xadiidku sheegay waa acmaal waaweyn oo islaamka makaano ku leh iimaanka kadib marka waxaa soo geli kara istustus iyo in nafta oo jeclaata in la sheegsheego markaas waxay noqonayaan waxaan raad lahayn oo aan qofka laga abaalmarinaynin qiyaamaha abi muusa radiallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi nin ayaa u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaas buu ku yidhi nin wuxuu u dagaalamayaa khaniimo ninna wuxuu u dagaalamayaa in la sheego ninna wuxuu u dagaalamayaa in kaalintiisa la arko eeyaa intaas ah dagaal alle dartii ah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii u dagaalama in kelimada alle ay kor noqoto kaas ayaa ah mid allah dartii u dagaalamaya qof baa wuxuu dhihi karaa anigu waxaan jeclahay in la ii sheegsheego laakiin waxaan doonayaa in kelimada alle ay kor noqoto maya sidaasi ma ahan marka hore waa lama huraan in niyaddaada ay ahaato in kelimada alle ay kor noqoto oo uusan hadafkaagu ahayn in lagu sheegsheego ama in makaanadaada la arko ama inaad khaniimo soo hesho marka haddiiba aad doonayso in kelimada alle ay kor noqoto waxaad tahay qof alle dartii u dagaalamaya niyaddaaduna waa qaalis camalkaagana waxaa la rajaynayaa in la aqbalo waxaan aragnay qaar ka mida walaalaha iyo mashaayiikhda oo kaalin dheer ku leh jihaadka cilmiga iyo dacwada haddana aan la garanaynin keliya waxaa lagu ogaanayaa in walaal horay u garan jiray uu noo sheego waxaad arkaysaa qofkaas oo majliska u fadhiisanaya sida walaal shalay yimid jihaadka oo kale waxayna taasi ka mid tahay tawaaduciisa nebiga sala allahu calayhi wasalam marka uu majlis yimaado wuxuu fadhiisan jiray halka ka bannaan majliska mana jecleen inuu qof fadhiga uga kaco wuuna necbaa arrinkaas sidoo kale rasuulku wuu necbaa in isagoo goobjoog ah la ammaano wuu mudnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la ammaano isaga ayaa sabab u ah hanuunka dadka saasoo ay tahayna wuu necbaa in isaga la buunbuuniyo sidaas ayuu ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ragga aan ka sheekaynayna waa rag aan la garanaynin in qof uu sheego mooye ama hadal sheeko ku timid oo faa'iido leh uu walaal ku sheego ama ay timaado munaasabad qusaysa maalin uu isagu xaadir ahaa markaas oo lagu qasbo inay hadlaan sidaasoo ay tahay waxaan wejiyadooda ka aragnaa inay necab yihiin inay dadka ka soo dhex muuqdaan oo lagu talax tago ixtiraamkooda iyo maamuuskooda oo waxay jecel yihiin inay la mid ahaadaan dadka kale saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka qof iyaga ka mid ah la ammaano isagoo goobjoog ah wuu diidi jiray arrinkaas wuxuuna dhihi jiray anigu waxaan ahay un qof ka mid ah rijaasha muslimiinta taas cagsigeeda ayaan aragnay wakhtigan qof ayaad arkaysaa oo jihaadka ama dacwada ku jira sannad ama laba sano markaas buu fadhiyada ka leeyahay waxaasaan samaynayaa sidaasaan yeelnay iyo wixii la mid ah wuxuu doonayaa keliya in dadku uu isbaro haddii maalin maalmaha ka mid ah aan la siinin wuxuu doonayey wuxuu ku doodayaa annaga ayaa sidaas ahayn iyo annaga ayaa sidaas samaynay maya waxaasi maahan wax habboon waxaaba la doonayaa in qofku qariyo acmaashii iyo howlihii uu soo qabtay haddii ay dhacdo inuu muujiyana waa in ujeedka uu ka leeyahay ay noqoto in kelimadda alle ay kor noqoto dacwaduna ay ku dhex faafto bulshooyinka muslimka ah allah waxaan weydiisanaynaa inuu niyaddeenna khaalis ka dhigo oo uu nagu daro dadka ehelka alle ah oo aan jecleen in la sheegsheego la buunbuuniyo caanna ay noqdaan aadna loo qadariyo waxaan kaloo alla weydiisanaynaa inuu acmaasheenna khaalis ka dhigo oo uu nagu anfaco waxaan baranay nana waafajiyo inaan ku camalfalno isaga ayaa arrinkaas awoodee halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa ta'amulaadkii aan ku samaynaynay suuradaha annuur iyo alxujuraat waxaan alla weydiisanaynaa inuu nagu anfaco waxaan sheegnay عملي بما, عمل بما علمنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبهذا نكون قد انتهينا من تأملاتنا في سورتي النور والحجرات نسأل الله أن ينفع بما قلنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين تأملات